digtores waxaa jira faarax maxamuud oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada beledweyne oo u warantay radio beerlula ayaa haweenka uurkale ugu baaqday inay ka digtoonaadaan xanuunka isku furanka oo sababa daryeel la-aan caafimaad kaasi oo ay hadda ku badan yihiin haweenka ku nool miyiga iyo dadka barakacayaasha ee aan heli karin xarumo caafimaad doctores haajire faarax maxamuud ayaa sheegtay in haweenka lagu umiliyo guryaha ay u nugul yihiin xanuunkan
waxyaabaha sababo horta isku furanka markiisa horeba si guud waxaa loo kala qeybiyaa inay isku furmaan marinka dhalmada iyo marinka saxarada ama oo isku furanto marinka saxarada ee ku furanto andhehe marinka dhalmada ee ku furanto marinka kaadida marka inta badan waxay la xiriirtaa ama sabababa dayac ku yimaado hooyada xilliga ay umuleyso sida tusaale ahaan oo kale hooyada inay keligeed umusho in ay umliso hooyadii umliso aan xirfadeeda sareynin amaba umliso dhaqameed oo kale aanan xirfadii aada ugu diyaarsaneyn tusaale ahaan oo kale hooyadii inay miyigoo kale waxaa dhacda hooyada inay keligeed umushaba sidoo kale waxaa dhici karto in aana dad aanan u tababarneynba ama hooyooyinka ugu dhowba ee hooyadii isku dayaan inay caawiyaan ee umuliyaan eena u diyaarsaneyn u tababarneyn in umulisa dhaqmeedyo sidoo kaleeta ee u tagto waxaa kaloo dhici karto aana hooyadiiba inay mataqaanaaye waxyaabaha kaloo keeni karo hooyada u nugleyn karo waxaa kamid ah tusaale ahaan ilmihii oo kale uurarka inay aada iskugu dhow yihiin oo kale tusaale ahaan hooyadii way hadday dhashay ayadoo yacni bilo badanba kasoo wareegin ama si fiican u kabsanin ama mataqaanaa muruqihii soo adkaanin ee uurka la qaaday soo marka waxyaabaha saaciidi kara waa inuu isku furan ka dhaco ama u nugleyn karo hooyada marka waxyaabahaas dhan in laga fogaado ee hooyadii ay tusaale ahaan oo kale isbitaalada isku dayadoo kale inay ku umusho ama m c h ka ugu dhow ee iska taxdarto hooyooyinka soomaaliyeed ayaa dhibaatooyin kala duwan la kulma xilliga uurka markaasi oo ay u nugul yihiin cudurro kala duwan